bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada ugu waaweyn warkeenna habeenimo idaacadda darsan idiin heysana waxaa ka mid ah ciidamada amniga ayaa howlgal qamri iyo weliba maanduuriye kale ku burburiyey howlgal ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka midowga hugta ganacsiga ee somalilan oo war ka soo saartay seerarbar hoogan oo ka jira deegaanada maamulkaasi dadka dhibaatada abeeraha saamaynta ay ku yeesheen ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in gargaar deg dega lala soo gaaro madaxweynaha jubbaland oo la kulmay xildhibaanadii maanta lagu doortay magaalada kismaayo beesha caalamka war cusub ka soo saartay doorashada golaha shacabka ee ka socota soomaaliya dowladda oo maraykanka dowladda maraykanka oo mar kale honjabaad u dirtay madaxda dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana maraykanka oo sheegay in maalmo gudahood ruushka uu ku weerari karo dalkaas yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
intaasi waa qodobadii wararka kusoo dhowaada warka oo faahfaahsan dowladda maraykanka ayaa mar kale hanjabtay madaxda dalka soomaaliya safaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa maanta oo jimcaha soo saartay fariin ku socota madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ii kuwa u ah maamul goboleedyada dalka qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka muqdisho ayaa mar kale lagu baaqay madaxda soomaaliya inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahayna doorashada baarlamaanka lagu soo gebagabeeyo shaniyolabaatankan bishan februar aynu ku jirno dowladda maraykanka waxay la xisaabtami doontaa ciddii carqaladaynsa hoggaanka doorashada ayaa lagu yiray qoraal barka twinterka ee safaaradda maraykanka muqdisho ay ku leedahay lagu daabacay qoraalka safaaradda ayaa waxa uu daba socdaa war-saxaafadeedkii beesha caalamka lagu sheegay wakiilada qaar ay ka warhayna doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka kuyo tobanaada iyagoo dalbadayna doorashada lagu dhammeeya wakhtigii lagu heshiiyey beesha caalamka ayaa sidoo kale dhammaan madaxda soomaaliya ugu baaqday inay ka fogaadaan baahida in siibaahida xiisadii siyaasadeeda in la xaqiijiyo in ciidamada ammaanka ah aan loo isticmaalin sidii qalab siyaasadeeda warka ka soo baxay sidoo kale beesha caalamka ayaa iyaduna war ka soo saartay arrinta doorashooyinka golaha shacabka ee ka socda gudaha dalka soomaaliya war qoraal ah oo ay soo saareen beesha caalamka ayaa uu kaga hadlayn doorashooyinka iyagoo ka socda gudaha dalka soomaaliya wadamada daneeya arrimaha dalka soomaaliya ay qoraalkan ay soo saareen ku sheegeen in iyagu ay la socdaan hannaanka doorashooyinka gudaha dalka hilada beesha caalamku ayaa sheegay inay ka warhayaan in doorashada xildhibaanada golaha shacabka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya ay qiyaastii kala bar ay qabsantay beesha caalamka ayaa mar kale hoosta ka xariiqisay baahida loo qabo in saxiixidda qaladaadka habraaca loo wajaho in dhexdhexaad iyo daafuro laga noqdo si loo dhiso kalsoonida geedisocodka doorashada weliba natiijadeeda war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilada beesha caalamka waxaa dhammaan madaxda soomaaliya loogu baaqay inay ka fogaadaan sii baahida xiisadaad siyaasadeed lana xaqiijiyo in ciidamada ammaanka loo isticmaalo dana siyaasadeeda sida lagu qeexay warmurtiyeedka golaha wadatashiga qaran bishii janawari musharaxiintu waa inay xor u ahaadaan inay u tartamaan caqabad la-aan suxufiyiinta awood u yeeshaan inay tabiyaan bulshada rayidka ahna inay xor u helaan inay kormeeraan howlaha doorashada cabsigelilaan sidaa kole ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka ayaa ku celinayay walaaca ah in qoondada haweenka boqolkiiba soddon matalaada haweenka ee baarlamaanka aan la gaarsiin waxayna ku baaqeen in tallaabooyin deg deg ah lagu saxay kuraasaasi la qaado ee harsan maadaama wakhtiga kama dambaysta ah ay isku raaceen golaha wadatashii qaran bishii februari ama janaayo la yidhaahda labada kun labaiyo labaatanka ku eg tahay shan iyo labaatanka februari bahwadaagtuna waxay dhiirigelinayaan sii-wadidda iyo weliba dardargelinta si loo xaqiijiyo dhammaystir deg deg ah laguna kalsoonaan karo geedi socodka doorashada ayaa lagu soo gabagabay qoraalka beesha caalamka ee ka soo baxay maantoo jimco ah howlgal ay sameeyeen ciidanka maamulka magaalada gaalkacyo ayaa cagta lagu mariyey islamarkaana lagu burburiyey warshado qamriga lagu sameeya ee ku taalla magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi midooda maxamed cabdulaahi siidi ayaa warka gaalkacyo ka soo diray
khamrigan iyo xashiiskan oo dhowaan lagu soo qabtay howlgallo ay si wada jira u sameeyeen ciidamada booliska iyo nabadsuguda dowlad goboleedka galmudug kana sameeyeen magaalada gaalkacyo ayaa lagu gubay goob fagaaraa oo ku taala duleedka magaalada gaalkacyo goobta khamrigan iyo xashiiskan lagu gubaaya waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo xilaalinta maxkamadda taliska qaybta booliska kan degmada saraakiil ka tirsan hay-adda nabadsuguda iyo sirdoonka dowlad goboleedka galmudug waxaa si wada jira goobta khamriga lagu burburiyey warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer xamed cabdi cilmi xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada cabdulaahi maxamed muuse taliyaha qaybta booliska gobolka mudug gaashaano dhexe qaasim sirdoon cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug galmudug cabdiraxmaan cali diriir saxal iyagoo dhammaantood si wada jira u sheegay inaan loo dulqaadan doonin in gaalkacyo la soo geliyo khamri iyo xashiis qamriga aad u jeedaan oo cadadkaas leh oo gobolkan ama degmadatan gaalkacyo bilihii ugu dambeeyey dhibaatada aadka u ba'an ku hayay oo hadda falkii ugu dambeeyey afartan iyo siddeed saac uuna sii moog yahay in ilmo saqiira oo sagaal sana jir ah nin cabsane uu xabad madaxa kaga dhufto runtii waxay keentay in gobolkan ama degmadatani ay u adkaysan weydo oo tillaabo ku habboon laga qaado kooxaha caadaystay qamriyacabka ama daraagiskaas waxaannu leenahay anigoo ku hadlahaya afka degmada gurigii lagu qabto ee qamrigaas gudihiisa lagu qabto waa lala wareegahayaa albaabadaa layskugu dhufanhayaa maxkamadda hore laga abbaarsiina meheraddii lagu qabto waa la kadaalika qofkii lagu qabto oo degmadan gaalkacyo ku sukan waa la kadaalika maxkamadda hore laga geyna
waxaa goobtan isugu yimid dhammaan maamulkii gobolka saraakiishii amniga culummadii iyo intii waxgarad ah ee ku sugan magaalada gaalkacyo waxa ayna halkan isugu yimaadeen in la suuliyo waxaa horteenna yaalla oo ah dhibaatada ugu weyn oo shacabka iyo bulshada ku nool magaalada gaalkacyo dhibaatada weyn ku hayo waxaanu ka warqabnaa qamriga inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu xuneen fawaaxishka ah oo dembiyada ay ka dhashaan ilaa hadda kiisaska yaalla oo ay qamriyadan asbaabteeda lagu galay waxaa ka mida dilal waxaa ka mida dhaawacyo waxaa ka mida kufsi iyo wax lamida yaalla waxaa laga hadlaya wax horta yaalla weeye daraagiska iyo waxa culimmada ka hadashay dadka mas-uuliyiintahabaa ka hadlay oo iga horreeyey la isu weydiin mahayo waxa dhibaatada ay leeyihiin qamrigan iyo xashiishkan iyo waxaan meesha maanta ka muuqda wax laga shaqeeyey oo ay ka shaqeeyeen bulshada ay ka shaqaysay hay-adaha amnigu keligood wax ma qaban karaan waxaa ka shaqeeyey waxaan bulshada iyo hay-adaha amniga oo isku xiran baa ka shaqeeyey waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto midii noogu dambaysay maantay oo ilaahay naga soo afjari doono naga soo gabagaboobi doonto daraagis dambe oo lagu arka magaalada gaalkacyo ama sidaanoo kale laiskugu keeno naga afjarmi doonaan malaynaa dadaal badan baa la rabaa dadaal iyo juhdi badan baana lagu bixiyey in lasoo qabta waxaane dadkii watay iskama keenin wax loo istaagay oo loo dadaalay oo hameen iyo maalinba loo soo jeeday weeye waxaana loo dadaalahayeen waxa weye in laga cirib tiro bulshada sidaasa waxaanasa ugu sii faafin wixii amar ahaa oo ama guri lagula wareegi lahaa ama baabur lagula wareegi lahaa waxaa bixiyey xeeraalayaha milatariga annaguna waa ku raacsannahay heer gobol iyo heer degmaba iyo shacabkeeguba waa ku raacsannahay waxaan rabaa inaan hal kelmad keliya anugu sheego maanta dhan waa la hadlaayey waxaa laga hadlaya fasaxaadkan iyo khamriga waxay leeyahay dhan waa la wadaogsan yahay waxaan rabnaa inaan laamaha amniga hal shay keliya u sheego amniga mas-uuliyadda gobolka mudug booliska iskale gudaha waxaan rabnaa marka inay meelaha laga soo gelayo oo behelkan laga soo gelayo hadday heer turbataarya tahay iyo hadday booliiska tahaba inay xoogga saaraan
rugta ganacsiga ah ee somalilan ayaa war ka soo saartay sicir barra xooggan oo ka jira deegaanada somalilan axmed maxamuud dool ayaa warkan hargeysa ka soo diray
gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim oo warbaahinta kula hadlay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sixir bararka maalmihii u dambeeyey saamaynta ku yeeshay shacabka somalilan waxaanuu sheegay inay somalilan la qabto dalalka caalamka korukaca shidaalka iyo sidoo kale korukaca kale ee ku yimid qiimaha maciishadda gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka jawaabay eedeymo ay u soo jeediyeen xildhibaano ka mid a golaha wakiiladu ganacsatada dalku ay ku sheegeen dhigmiirato sidoo kale gudoomiyaha waxaa wax laga weydiiyey maadaama ay xukuumaddu u samaysay ganacsatada boqolkiiba toban cashuur dhimisa sababta iyaguna hoos ugu eegi waayeen qiimaha ay ku iibinayaan maciishadda
waxaa afeeyey markii hore cudur covid la yidhaahdo dabeedna wuxuu kala xidhay caalamkii oo ay kow ka tahay dalalkii wax soo saarayey ee warshadaynta warshadaha lahaa konteynaradii iyo maraakiibtii soo qaadaysay ee dhelifriga samaynaysay iyo shaqaalihii shaqaynayey ee wax soo saarka abuurayay markii intaasi dhacday weli kamay soo laabin kamay soo noqon halkaa arrintii ninety-eilku foostada markay dibadda qaydhin tahay ee aan weli la shiilin ninety-eilku waa naaftada betroolkuna waa boqol iyo sideed berbera haamaha yaalle ee ay dowladdu xukunto ganacsatada waa u fasax ciddii wax keentaaba inay ku soo shubato cid gaara uma xidhna tarafagora waa kambani ajanabiga ugu keenaa dahabshiil haamo gaaraa buu leeyahay ugu keenaa redsea som petroleum xaaji cali waraabe cid alla cid shidaalka keenta haamahaasi ka xidhan yihin ma jira waa ku sugan shidaalka markaa bahalkaa waxaa qaaligareeyey duruuftii dunida ka taagnay sixir bararkuna wuxuu ka yimid dunida dhibaatada ka taagan wax soo saarkii dalalka hore u maray ee dhaqaalaha lahaa waxaad moodaa inay u bedeleen hub ay ku dagaalamaan
dadka dhibaatooyinka ay saamaynta baan ay ku reebtay abaaraha ka dhacay gudaha dalka soomaaliya ayaa dowladda ka codsaday in gardaar deg dega lala soo gaaro dadkan iyagu soo gaaray qaybo ka mid a gobolka sool ayaa sheegay inay dagaalo in abaarahaasi ay la tageen xoolahoodii waxaana sidoo kale ay sheegeen in loo baahan in gargaar deg deg ah ay la soo gaaraan dadkii ku soo ayaamay qaybo ka mid a gobolkaasi oo arkan dadka oo iyagu dhibaatooyinka ku haysta degaanadaasi oo iyagu hadlaya jilaal bay noqota jilaalkiina waa joognaayoo meelaa u noqonno dhulkii ma leh soona ballaaranna welina waa sii soconna deegaan kasta oo aan nimaadno geelashu inta waa ka badnaayeen iyo xooluhuba dhowr ceel baanu geela ka soo waraabsa ceelal badan aan teginoo biyo ma leh liiriyo saddex geel bay ku filan yihiin iyo waa jiraan welina oonku waa soo siyaadaya ima deegaanka ha ahaado ima mid soo siyaadoo soo guuray ha ahaado ima mid horey joogayaama joogay ha ahaadee halkani oo adooxada xubeere ee bariga magaalada baran ayaana ka mid a meelaha sida aadka ay u soo deg
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka maraykanka biden ee sheegay inay dowladda dalka ruushka maalmo gudahooda ay ku weerari karto dalkaasi ukrain madaxweynaha maraykanka biden oo jimcaha maanta ah oo la ballansanaa hogaamiyaasha dalalka ku jira gaashaanbuurta neto ee kala hadli doona xiisadaha dalka ukrain aqalka cas ayaa sheegay madaxweynuhu oo hogaamiyaashaas ogeysiin doono dadaalka maraykanka diblomaasiyadeed iyo kuwa karreebidda arrinta ruushka ah ee ugu kaco inuu dagaal ku qaado dalka ukrain amisii shalaahid ayaa biden aad ban u sarreeyay suurtagalnimada ah in ruushka uu weerari doono ukrain dhowrka maalmood ee soo socdaa isagoo la hadlay warfiiryada aqalka cadda ayaa waxa uu yidhi waxaa jira sababa aan ku rumaysanayno inay diyaarineen howlgal marmarsiyo ah oo duulaan sabab u yeelan karaa waxaan intaasuu raaciyay inay tilmaam kasta aan hayno waxay diyaar u hinay ukrain inay weeraraan oo ay galaan ayuu yidhi dareenka waa inaan dhowr maalmood ee soo socda taasi ay dhici karto ayuu yidhi inaan qabno dareenka ah ruushka inuu geli karo dalka ukrain hase yeeshee madaxweyne biden weli aaminsan in la heli karo xal diblomaasiyadeed kaasoo yarayn kara welwalka ruushka ee la xidhiidha gantaaladii weliba tababarka militari ee neeto ay ka wado bariga qaaradda yurub xulafada galbeedka ayaa diiday dalabkii ugu weynaa ruushka ah inay neeto ay meesha ka saarso suurtagelinimada in gaashaanbuurta xidhnimo laga siiyo dalka ukrain weliba dalalkii hore ka tirsanaan jiray midooda sovieti warka habeennimo idaacadda dalsanna dhegeystayaal waa nageyntaa wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantalinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaha tala la hel